إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa koonfur afrika lagu dilay qof soomaali ah iyadoona dalkaas ay aada ugu sii kordhayaan jilalka soomaalida xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday xeryaha ciidamada shisheeye ee haysta qeybo ka mida shabeellaha hoose iyo jubbada hoose maamulka galmudug ayaa xabsiga dhigay odayaal dhaqameedyo iyo ganacsato gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool ayaa sheegay in kontameeyo askar ay ku waayeen dagaalkii dhowaan ciidamadooda ku qabsaday duleedka degmada bulshada ku dhaqan degmada buuq aqable ee walaayada islaamiga ee hiiraan ayaa si wada jira u daawaday muuqaalo ay soo saartay alkataib dowladda ingiriiska ayaa muslimiinta ay maamusho ku amartay inay u cibaadaystaan sida qolyaha kiniisadaha ku sameeya cibaadada baadilka ah oo kale baarlamaanka etoobiya ayaa muddo kordhin u sameeyey ra-iisul wasaaraha dalkaas adeey axmed warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من warkiiyo faahfaahsan waxaa koonfur afrika lagu dilay qof soomaali ah iyadoona dalkaas ay kusii kordhayaan dilalka soomaalida maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya waddanka koonfur afrika waxaa aada ugu sii kordhaya dilalka dhaca iyo boobka lagula kacayo dadka soomaalida ah iyadoo toddobaad walba halkaasi laga soo sheegayo dhacdooyin murugo leh dilkii ugu dambeeyey oo saacado ka hor ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa loo geystay qof soomaali oo ganacsi ku lahaa kooxa burcad ah oo u dhashay dalkaasi ayaa si bareer ah u toogtay ninkan xilli uu ku sugnaa meel aan sidaa uga fogeen goobtiisa shaqada oo ku taalla magaalada rastanbuuj ee dalkaasi ganacsadahan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray yaasiin maxamed xasan waxaana la soo warinayaa inay baxsadeen kooxihii dilka geystay meydka qofkan soomaaliga ah ayaa muddo yaallay halka lagu dilay hase ahaatee goor dambe ayaa la qaaday toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa si xawli ah u sii kordhay dadka soomaalida ah ee lagu dilayo waddankaasi koonfur afrika muddo habeen qura laga jooga ayayna ahayd markii magaalada cabetown lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray ibraahim maxamed xasan jaaliyadda soomaalida ee dalka koonfur afrika ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay waddankaasi ay ka dhaceen dilal badan oo loo geystay dad soomaali ah soomaalida waddankaasi ku dhaqan ayaa bishiiba saddex goor waxay aasaan meydadka dad soomaali ah oo la soo dilay safaaradda ay dowladda federaalka ku leedahay dalkaasi kama hadasho dhibaatada loo geysanayo ganacsatada soomaalida xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday xeryaha ciidamada shisheeye ee haysta qeybo ka mida shabeellaha hoose iyo jubbada hoose wariye maxamed ismaaciil ayaa inoo soo jeedinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ku qaaday qaar ka mid ah shisheeyaha haysta shabeellada hoose iyo jubbada hoose haddaan ka hormarno shabeellada hoose waxay weerareen ilaa iyo shan xiro ay kala degan yihiin ciidamada uganda iyo askarta dowladda federaalka weerarka koowaad waxaa lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee jooga beriire waxaa xigay kuwa ku sugan awdhigle goobjoogyaal deegaan ah oo magacyadooda iyo codadkooda u qariyay sababo ammaan waxaan ka soo xignay in weeraradu muddo ku socdeen labada xiro ee ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin awdhigle iyo beriire waxaa xigay weeraro saf ballaaran ah oo lagu qaaday askarta uganda ee haysta danaw ambare iyo ceel jaale hubka culus iyo midka fudud ayaa muddo ku dhowaad soddon daqiiqo ah ka dhawaaqaya deegaanadaasi sidoo kale ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku ekeeyey xerada ciidamada kenya ay haysta deegaanka huusinga oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ilaa iyo hadda lama oga inta ay gaarsiisan yihiin khasaaraha ka dhashay weeraradan ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka galmudug ayaa xabsiga dhigay odayaal dhaqameedyo iyo ganacsato haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaara ee gobolka galgaduud ee dhaca dhulka bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in askar ka tirsan kuwa maamulka galmudug ay habeenkii xalay xabsiga u dhaadhiciyeen dad isugu jira ganacsato iyo odayaal dhaqameedyo dadkan ayaa waxaa laga qabqabtay deegaanka baxdo oo dhaca bariga degmada cadaado iyadoo dadka lala qabqabtay afar gaadiid ah oo badeecooyin kala duwan siday saraakiisha maamulkaas qaarkood oo ay la xiriireen ehelada dadka la xiray ayaa sababta ku sheegay in ay ganacsatadu xiriir ganacsi la lahaayeen deegaanada walaayada islaamiga ah ee galgaduud arrintan ayaa noqotay mid aad loola yaabay waxaana dadka la xiray oo gaaraya lix qofood ay u qaateen dhanka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi axmed macalin fiqi oo horey u ahaa taliyihii b s ta dowladda federaalka dhowaana loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha maamulkaas ayaa bilaabay olole oo ku beegsanayo shirkadaha iyo ganacsatada waaweyn si uu dhaqaalo uga helo isagoo dhanka kale wada olole uu ku handadayo dadka ay shacaacirtu ka muuqato sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye maxamed daciise guddoomiyaha degmada cudur ee gobolka bokool ayaa sheegay in kontameeye askar ay ku waayeen dagaalkii dhowaan ciidamadooda ku qabsaday duleedka degmadaas maxamed macalin axmed oo ah guddoomiyaha magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu waramay khasaarihii ku gaaray dagaalkii sabtidii lasoo dhaafay iyaga iyo ciidanka militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhex maray duleedka magaaladaas wuxuu sheegay inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha dhimasho ee kasoo gaaray dagaalka nimankaan niman oo dad badan waaye khasaaro badana ka dhashay meel dagaal ka dhacay oo khasaaraas ka dhacaysa dhimashii dhaawac bale hanti leh marka arrimahaas waxay u dhaceen anaga khasaaro naga soo gaartay kontamey waa dhantiyahay ciidamada dawladdu waxay ka dhantay haddii aan qiyaaso marka khasaarada annaga dhinaca dawladda intaasay leedahay sidoo kale wuxuu ka waramay dhaawacyada dhaawacyada horta waa runtii waa dad iska dhabaysan waa jiraan dad dhaawac u dhintata waa jiraan dadkii saraatay joogo qaarna waa saayiin qaar dhaawac waa iskuulashay qalina lagu sameeyey khasaaraha gaaray wuxuu ahaa mid aad u badan sidaa darteed mar aan weydiinay waxa u sabab ah ayaa wuxuu yidhi dagaalka waa dagaal dhereer ahaa ilaa laba toban saac subaxnimo ilaa lix saac waa socday afar saac kumbuda ayaa waxay u socday saacadi aan hayn madaaficdii iyo baasuukiyaashii iyo waxyaalaha nin waliba waxay haysta ayaa laisku riday ilaa laba saacna dagaal goosgoosay socday marka lix saac kumbuda ayay socday maadaama meeshi meesh meel hooda laisku dagaalay oo magaalo aan hayn banaanka laisku dagaalay dagaalada dagaalka saasa u dhacay waktigaasayna socday waxaan weydiinay adiga goobta dagaalka ma joogtay waa joogaa waxaan weydiinay ma ka baqaysay in lagu toogto wuxuu yidhi maya taas allaha og weligay dagaalka maarin anaaba askarta kamida jabhadihii aan soo maray ilaa soddon sano jabhad ahaa xudur waxaa jooga ciidamo etoobiyaan ah kuwaasoo uu sheegay inay gacan ka siinayeen dagaalka ha ciidamo etoobiya markaas waa iskaalmaysanaa annaga waaba la joognaa waxay dagaal waxay dagaala waa iskala qayb qaadanaynaa deegaanka waa ka qayb qaadanayaan markaas ayaga waxay u taagan yihiin in macnaha ay kaalmayaan ciidanka ayay u taagan yihiin kadib khasaarihii cuslaa ee ciidanka koonfur galbeed dhabarka loogu saariyey dagaalkii duleedka xudur waxaa booqasho deg deg ah oo niyad dhis ah u tegey hogaamiyaha maamulkaas cabdicasiis lafta gareen guddoomiyaha oo aan weydiinay socdaalka ayaa wuxuu yidhi magaaladu joogaa annagu waa magaaladi labaada dhihin kara magaalo saddeaad oo koonfur galbeed ah maadaama magaalamadaada baydhabo aad tahay madaaweynaha fariismadiisa badan tahay hadda waana soo gaaray mar keliyana maaha wax badanana soo booqday booqasho u yimid dhinac kasta dhinaca shacabkii dhinaca ciidamadii dhinaca horumarinta iyo difaacdii iyo wax kasta inuu ku galo guddoomiyaha magaalada xudur ayaa sheegay in ay wajahayaan xaalad adag ama ay ku go'doonsan yihiin magaalooyinka ay joogaan iyaga iyo xabashida iskuma furnasadi waaye go'doonsiyaa ugu jiraa magaalada jid isku furnumada jidka waa xiran yihiin isku soo wada duuboo sabtidii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay duleedka xudur kamin ugu dhigeen askar ka tirsan koonfur galbeed oo ay xabashadu soo tababartay kuwaasoo ay ka dileen kontumeeyo sida uu sheegay guddoomiyaha degmada xudur bulshada ku dhaqan degmada buuq aqable ee walaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa si wada jira u daawaday muuqaalo ay soo saartay alkataa'ib waa kan weriye abubakar ibraahim boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimiday xaafadaha kala duwan oo ay ka kooban tahay degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxay u soo daawasho tageen aflaamtii ugu dambaysay oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu soo bandhigayay fagaaro weyn oo ku yaala magaaladaas aflaamta lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa dagaalkii ceelsaliini kaas oo cagta lagu mariyey saldhig milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ee uu soo tababaray turkiga kaas oo ay ku lahaayeen deegaanka ceelsaliini markii ay soo ilaatay daawashada aflaamta dadweynaha ku dhaqan degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka warramay shucuurtooda iyo waxyaabihii ay indhahooda ku arkayeen muddadii ay daawanayeen muuqaalada alkataa'ib aadan cabdilla saakh waxaan u fiilin aan waasuweyn cajiiblaan ku daawan halkan oo maalma la soo saaray aan waasuweynin markii aan daawan caawa waa filanka ceel saliim haa filan xiisa badanaa sahay aadan waasuweynin marka laabtayna ku qowda caawa migil soo saarbo ninkan waxa murtisiinta lasoo qabto afkooda af kala haya afka ka buduqna ugu yaabna oo garbaha saa looga haayo oo calaacalaayo tuugtamaya marka horna awood iyo quwada sheeganaya inay waddanku soo galeen marka dambe ayagoo tuugtamaya calaacalaa oo garbaha laa meesha baktigoodana ugu yaabanaay marka walaalihi saasiyan waa kumaysiin khayr alase cadow waxaa fariin u hayaa kulli cadow waxaa leeyahay haddii meel ka imaadiin meeshaad idiin dabeys gaalada madowga caddaanka hadda waddanka ku hardamaya oo dibaawadka wax walba diyaaran qoraha halkaada u dabeys tobabakeena ilaahay uu soo noqdaan leeyahay haddii diidiina maalmo dheerena saasaa laidin farfaado doonaa baktiina la jidi doonaa madaxiina la goro doonaa leeyahay awga magaci jimcaalowa filinka cirsirina ku daawan iyo filmaan kale no filinka aad u wanaagsan filin aad u wanaagsan wahay aad buu nagu socday filinka waxaa la yaab nin murtoo la dila waxabaasha oo gacmahaas ku dubaa waxabaa mujaahidinta dilaya ku arkay asina ooyaha oo aad aad u ragacsan oo naxsan mujaahidinta tooganaya mey mey filinka xooga oo soo fiirsada mid kale aa soo fiirsada kan laakiin caawa laakiin xamaasid iyo xoolay dadkii waxabaa sheeg aad faraxsan iyo halaas ugu dheeraay dareenkii aad u wanaagsan caawa waxaa waa isku aadan maanta farxad muslimiinta waxaa leeyahay jihaadka inay galaan dee gaalada lalayaa gaalada xasuuqa ay arkeen waxaa filinkan filin aad aad iyo cajab geli waay mujaahidiinta kor allaa ka dhigayaan leeyahay meel kastoo joogaanna ilaahay cadowga a u jubiyaan leeyahay wallaahi murtadiin badan oo madaxa laga wada jarayaan ujeeday wallaahi dareenkayga aad iyo aad ayuu u sarreeyaa marka waxaan leeyahay gaalada allaha jibiye
gaalada oo jawiisa fiirsan gaalada oo jawiisa oo iyada kale ordaysa madaxa la goynayo xaaliya munaaqinnimada ilaahay koraa ka dhiga si aad iyo aad idhacgalaad waay wax badana lasoo saaray daawan geedinta ilaahay koraa ka dhig sidoo kale qaar ka mid ah bulshada oo aad u qiiraysnaa ayaa sheegay inay aad ula dhaceen qaybta sideedaad ee isdaarka waqlud calayhim kaas oo ay alkataa'ib dhowaan soo saartay cawad waxaan fiirsanay dhacdooyin layaab leh ay fuliyeen rag muslimiin ah allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahada allah calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badeluu tabdiila wallaahi aadaan ugu faraxsannahay maanta allah subxaana watacaala raggan uu soo saaray oo araggeena maanta na geersiiyey oo na tusay saaxada saaxada aan ku noolnay ay tahay saaxa jihaadi ah oo allah subxaana watacaala sababtooda iyo maxay tahay dhiigga ayaga ay shubeen aan ku xijaabannahay marihii ka soo baxayna maanta ay fiirsanayaan waxa maanta maamniga aan haysanno isku imaashadan iskugu imaanay meeshaan aad aan ugu faraxsanahay bismillaahi raxmaan raxiim aniga oo ah nisre maxamed cali oo jooga degmada buqa qable muslimiinta caawa waxay noo soo bandhigeen baan fiirsanay allaha ka ajirsiiyo inta fiirsatay iyo inta usoo diyaargarowday kuwa guushaa noo soo hoyeyn ilaahay cimrigooda ha dheereeyo inta shahiidayna allah ka aqbalo wallaahi wax aan weligay daawanin baan daawaday caawa iyo habeen dhexdaas ahoo habeenkii belidooglaa iigu horraysay filan muslimiintoon daawado maxaan ahay gabdhaha muhaajiriinta ah qayr iyo farax caawo maba seexan karaba caawo maxaan ka yaababa inaanba waayahan oo dhanba aanba meelan istaagaan waa farxadda marka insha allahu tacaala ilaahay maxaan ka baryaynaa inays kuwaas cimrigooda waariyo gaaladana allah naga dulqaado xanuunkana allah ku waariyo ilaahay idinkiis wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa qabato barnaamijyo wacyigelin ah kuwaas oo bulshada wax badan lagu fahansiinayo dowladda ingiriiska ayaa muslimiinta imaamusha ku amartay inay u cibaadaystaan sida qolyaha kiniisadaha ku sameeya cibaadada baadilka ah cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya warkan dowladda ingiriiska ayaa waxay ogolaatay in dib loo furo masaajida iyo kiniisadaha oo muddo xirnaa kadib awaamiir ay bilo ka hor soo rogtay cudurka corona ee saa'id u faafaya awgii muslimiinta ingiriiska ayuu murugo ku noqday amar dowladda ingiriisku masaajidda dul dhigtay oo ah in aan jamaaco masaajidda lagu tuka karin laakiin shakhsi shakhsi loo tuka karo ilaa iyo hadda ma jiraan wax masaajid ah oo la furay waxaana ingiriiska mar kale laga dalbaday in ay go'aankan wax ka beddelaan umase muuqato in go'aankooda ay ka noqonayaan mid ka mid a wadaadada soomaalida ah ee ku nool magaalada london ee caasimadda ingiriiska ayaa arrimahaasi ka warramaya nacam dowladda ingiriiska way ogolaatay meelaha cibaadaadka in la furo kaniisadaha ku jiraan laakiin anaga haddaa muslimiin nahay siday wax u dhigeen waxaad moodaa inaan hadda aan aan ku degdegi karin maxaa yeelay waxay leeyihin individual keli keli in loo furo maxaa yeelay ayaga kaniisadaha waxaa sidaad la socotid qofka keli keli u tukan karaa laakiin annaga waxaan u tukanaynaa salaad jamaaca ah marka masaajidka waa inay tiro xadidan ay soo gashaa taa ayaad moodaa marka masaajidyo badan inay fariisteen sharar badan aan ka qayb galnay aan leenahay dowladda aan ka codsanayno inay arrintan annaga aan lamid ahayn maxaa yeelay juwajule halhal dadka ha u tukan haddii la dhaho salaada qofka gurigiisa ku tukan karaa maxaa yeele masaajidka hadafka laga leeyahy waxay tahay dadka inay jamaaco yeeshaan ay isku tagaan ajir ay wada helaan nabiga calayhi salatu wasalam soo sheegay salaatu ljamaacati afdal min salaati lfaddi bi sabca washiriin daraja oo fi riwaayati khamsa washiriin daraja marka arrimahaasaa jira waa ogol yihiin in la furo laakiin annaga ayaad waxaad moodaa muslimiin haddaan nahay inay arrintaas ay culeys nagu tahay isla markaasna masaajidada inta badan waxaan ku heshiinaba inaan aan aan aan la furin ilaa iyo laga diyaar garoobo dadka muslimiinta ee waddamada shisheeye ku dhaqanaya la kulmaa cadaadis laga saaro xagga cibaadada iyada oo loo muujiyo nacaybs saa'id ah war ku saabsan baarlamaanka etoobiya oo muddo kordhin u sameeyey ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa idinku soo maqan dhagaystayaal balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya weriye maxamed daciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan maanta ku soo gudbin doonnaa qiimaha raashinka dalka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan booqasho aan ku tagnay xarumo ganacsi oo ku yaala jubbooyinka qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada gobolka shabeellaha hoose galleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegna koombadeedii waxay ahayd labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah sisinta koombadeedii waa shan iyo toban kun loorkeediina waa milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka literkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollarna waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol iyo shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah degmada saakow ee jubbada dhexe waxay ka mid tahay meelaha uu ka jiro horumarka ganacsiga waxaa maanta si gaar ah u booqanay mid ka mid ah xarumaha ganacsi ee ku yaala degmada saakow halkaas oo lagu iibinayo alaab kala duwan wariyaheenna maxamed cali aadan ayaana waraystay haweenay ka mid ah dadka iibiya carwadaas waxayna ugu warantay waxay ku iibiso carwada aniga magacii waxaa waay gacano xarunta waxaa la dhahaa macmacaanka sare ee macruuf saakow waxyaabaha gadda waxaa iiga muuqdo joodarayaasha oo kale bal joodarayaasha tafaasiil inaga sii kuwa kuu muuqdo waaye joodarayaasha afar noocay u kala baxaan kuwa waxaa la dhahaa shaakir oo farmadow ah kuwa duwey waaye kuwana baay iyo bakool waaye kuwana waamaa laga dhahaa afar noocay u kala baxaan kuwa aan ku ganacsanno waa afartaa nooc hadda maxay ku kala duwayn marka afarta nooc tayadooda unbaa kala sarrayso un kala tayasa fiican yihiin beecan waa ku kala duwan yihiin shumacyaa ii yaallo daahiyo sidoo kale alaabta arooska oo dhan dharka gabadha dahabkeeda waxoo dhanba waa israacsanta sheekada maasha allah annaka ilaa muqdishoaan ka soo qaadanaa gobollo badanaa noo soo diraa macaamiilaa neelnahay afarta shirkadood waa ku xiran way noo soo kala diraan ka waran shaqadan goormaa soo bilowda adiga ani shaqadan waxaan bilaabay madowga maxaakiimta ilaa hadda maasha allah alyoomkaan ku haysanaa nabad in naxariisna ilaahana siiye maasha allah mujaahidiinta madaxeeda kor allah ka dhigo nabad baan haysanaa hadda oon fiicanna de maasha allah cusbaa ugu yar waa haynaa maasha allah wuxuu ilaahay naga sii waa barakaysanayna maasha allah ku dhaqanna alxamdulilah waxbaan ku haysanaa abir ma ahan aan dhaqanna maasha allah ku ganacsana ilaah noo barakeeye sida hadda maacuunta shidaalka waxoo dhan baad waxaan hayn ma lahan cuntada waxa dhan waa gannaa maasha allah waxaan u sheegayaa waxaa waaye shaqada qofka bini'aadanka waa inuu shaqaystaa caafimaad ahaan baa ku jirto inuu jirkiisa dhaqdhaqaaqo maskaxiyaan ahaan buu u fiicnaanayaa hawadiisu way fiicnaanaysaa sadaqadiisaa badanayso wax badan baa usii muuqanayo maasha allah adi ilaahay waxaan dhihi lahaa qofku wax haysto dhaqdhaqaaqa suubiyo allah u barakeeyo intii wax haysato inta kalena ha soo jiido oo dadka hala shaqgeliyo halaisku dhex noolaado suuqyada ku yaala deegaanada wilaayaadka islaamiga waxaa ka jira horumar ballaaran kaas oo uu dareemi karo qof weliba oo dhex mara suuqyadaas halkaa ayay noogu soo idlaatay xubintii ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي بدأتها
halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan baarlamaanka itoobiya ayaa muddo kordhin uu sameeyey ra-iisul wasaaraha dalkaas abiy axmed golaha baarlamaanka itoobiya ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaas u kordhiyey muddo xileedka kadib markii ay cod qaadis sameeyeen ma aanay caddayn muddo kordhinta iyo goorta ay ku eg tahay balse waxa ay sheegeen in sababtu tahay cudurka corona awgii sidoo kale baarlamaanka itoobiya ayaa muddo xileedka u kordhiyey maamul goboleedyada federaalka dalkaas waxayna sheegeen in doorashada guud ay dhici doonto sagaal bilood kadib goortaas oo wasaaradda caafimaadka laga sugayo inay ku dhawaaqdo in meesha ka baxday halista cudurka coronavirus haddaba muddo kordhinta abiy axmed loo sameeyey ayaa waxaa kasoo horjeestay qaar ka mid a xisbiyada mucaaradka iyo qowmiyadaha itoobiya qowmiyado ay ka mid yihiin tigreyga ayaa ku eedeynaya abiy inuu isku bedelin in keligii talis ah oo haadaan ka tuuray waddankaas si kastaba ha ahaatee isniintii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ay iscasiishay guddoomiyihii aqalka sare ee baarlamaanka itoobiya haweeneydaas oo lagu magacaabo khayri ayaa kasoo jeeda qowmiyadda tigreyga xaaladda dalka itoobiya ayaa haatan murugsan waxaana maalmaha soo socda laga yaabaa inay dhacaan ololayaal looga soo horjeedo muddo kordhinta abiy warkii aad dhegaystayaal kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa